waa hagaaga khiyaarta hawada nagala soconaysa khadka taleefonka magaalada laasaanad ee xarunta gobolka sool waxaa haatan si toos ugu jira maxamed macalin faarax oo oo oo ay walaalahaayeen allaha u naxariistay marxuun cismaan macalin faarax oo habeen hore koox dabley hubaysan ay ku dileen magaalada laasaanad ee xarunta gobolkaasi sool maxamed ugu horeyn websiteka ceegaag iyo dhamaanba hada shaqaalaha shabakada ceegaag online waxay kuso diraysaa tacsi dhammaan qoyskii iyo heladii ku geeriyooday marxuun maxamed macal cismaan macalin faarax suxufi waxaad safayn naga siisaa sida u shilkaasu habeen hore laascanood uu uga dhacay
bismillahi ramaan raxiim marka ugu horeysa adiga iyo qolada muxuu ahaa khadka ku jirta websiteka ceegaag waan salaamay salaamta islaamka ayaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu salaamtaas kadib waan ka guddoomay muxuu ahaa tacsida ay muxuu ahaa noo soo direen waanu ka guddoonay aada iyo aada ayayna ugu mahadsan yihiin adiga iyo iyagaba mar labaad ayaan idin mahad celinayaa inaha mar inahaas markaan intaas la gudbo marxuumkaa dhintay muxuu ahaa magaciisa la odhan jiray cismaan macalin faarax horta wuxuu dhintay ninkaasi shan iyo tobankii bishan aynu ku jiro jan shan iyo tobankii bishan aynu ku jiro ee janaayo sideedii fiidnimo iyo toban daqiiqo markay saacaddu ahayd ayuu ninkaasi dhintay waxa uu ku tukaday salaadii maqrib masaajid la yidhaahdo masjid nuur dadka qaarkiina ay u yaqaanin masaajidka ina burcad oo ku yaala magaalada laascaanood bartamaheeda ayuu ku tukaday salaadii maqrib maqribkii markii uu tukaday oo faralkii iyo sunihiiba uu tukaday ayaa sheekh cabdinaasir sheekh sheekh cabdinaasir sheekh axmed oo masaajidka tafsiir ka mariya ayuu tafsiirkii muxuu ahaa dhegeysigiisa uu ka qayb galay tafsiirkii markii uu dhamaadayna salaadii cishaa la galay salaadii buu halkaa wax kaga tukaday sunnaheedii buu soo tukaday kadib wuu soo baxay oo asagoo markaa gurigiisa kusoo socda ayaa jidka loo galay saacaddu xilli intaa aan horey idinku sheegay labadii saac iyo toban daqiiqo marka ay ahayd ayuu nimankaa meesha meel ugu diyaar garoobay buu meeshiibuu muxuu ahaa kusoo deegmay halkaasaa ninkaa lagu dilay rag ilaa afar iyo shan nina bay ahaayeen tiradoodu laakiin nin baa gacanta iska lahaa oo dilay ninkaasi baatoolad buu ninkaa ku dilay saddex xabadood ayuuna muxuu ahaa afar baan ujeedaa afar xabadood buu ku dhuftay halkaa laabtaabay kaga dhaceen afarta xabadoodba markiiba marxuumkaasi halkaasi ku geeriyooday kadib maydkiisii nimankaas muxuu ahaa maamulka magaalada muxuu ahaa hadda maamulka ee jooga baa waxay geeyeen maydkiisii isbitaalka muxuu ahaa isbitaalka magaalada laascaanood bay geeyeen subaxii baanu ka qaadnay sidaasaanu ku xabaalay sidaasay arrintaasi u dhacday ninkaasi markii hore wuxuu ka tirsanaa maamulka asagaabuu ka tirsanaa hadda aynu hadal hayno waxaana naloo sheegay oo muxuu ahaa la caddeeyey intii uu noolaa isaga iyo maamulkaasi inay isku dhacsanaayeen oo weliba ay aada isugu dhacsanaayeen baa muxuu ahaa naloo sheegay sababta ay isugu dhaceenna waxay ahayd dadkan muxuu ahaa dadkan uun bay ka bay isku fahmi waayeen sida maaragtay loola dhaqmayo populationka magaalada degan sida iyo maamulka maamulku sida populationka ula dhaqmayo un bay muxuu ahaa in badan ka wada hadleen taasay markaa bay isku fahmi waayeen waana loo sheegay markaa arrintaa inay muxuu ahaayeen arrintaa darteed ay isugu dhaceen isaga iyo maamulku muddana ay isku dhacsanaayeen marka ninkaasi sidaasuu ku dhintay shalay baanuna aasnay gelinkii hore dee arrintaas haddii aad iga wareysateen sidaas sidaasay u dhacday ma jirta ilaa iyo hadda marxuumka cid loo qabtay ama maamulka gacanta ku hayay somaliland laascaan kusugan ay u qabteen ama cid ilaa iyo iminka maxamed waa sidin ma jira ilaa iminka
haba yaraateen ma jirto marxuumka cid loo qabtay oo falka ayadaa loogu qabtay ma jirto bal iska badaa in cid loo qabtay laba tallaabo oo ku saabsan arrintaa ayada xaggeeda looba qaadin maamulkaas uma qaadin dhinaca kale ma loo dhigi karaa inay iyagu mar haddii khilaaf inta lagu dhex kala dhex yeelay marxuumka dhintay iyo ciidamada somaliland ee laascaanood ku sugan ama xooga ku haystaba aan dhahay inay ina iyagu arrinta loo aaneyn karo inay lug ku leeyihiin maadaama khilaaf uu iyaga dhex galay dad kale aanan in marxuumka dhinteena wax khilaaf aanan ku gala dhexood ku ku gala dhex jirin kama foga arrintaasi sidaas aad muxuu ahaa sidaa iyada ah aad sheegtay kama foga En su-aasha kale aan gudin waxay tahay xidhiir ma la samayseen en dhinaca somaliland ama dad en en madaxdooda hadda ku sugan laascunooda saraakiishooda dadkan iyaga u shaqeeya weli xidhiir ma la samayseen arrinta iyada ah
in badan baanu la sameynay marar badan ayaanu nimanka ayaga ah maamulkooda oo idil sida ay u dhan yihiin waanu la kulanay waxaanuna ka codsanay arrintaas iyada ah inay wax ka qabtaan bacdamaa mas-uuliyadaasi ayaga ay saaran tahay oo iyagu ay dee maamul meesha ka yihiin asaguna uu ahaa sarkaal ka tirsan ayaga waanu ka codsanay in badan waanu ku noqnoqonay marka iyaga uun muxuu ahaa hadalkoodii wuxuu dhaafi waayey waanu waxbaanu ka qaban doonaa iyo arrintaa muxuu ahaa baaritaan baanu ku jiraa baa hadalkoodii dhaafi waayey wax ficila haba yaraatay hadalka kuma aysan darin marxuum cismaan shalay ayaa la aasay tallaabada kale iminka aad qaadaysaan ee idiin qorshaysan maxay tahay en aasitaankiisa kadib ay nagu xigtaan qaadaysaan maxay tahay
ha tallaabada inaad walaale aanu qaadayna waxa weeye sidii aanu ku ogaan lahayn oo ku xaqiiqsan lahayn gacantii ninkaa dishay iyo ciddii ka dambeysay gacantii asaga dishay iyo ciddii ka dambeysay sidii aanu ku xaqiiqsan lahayn oo aanu ku ogaan lahayn un baanu hadeerta hawsheedii ku jiraa cid kale oo arrintaas muxuu ahaa xaggeeda naga xigta oo aanu ku halaynayno oo ama baaritaan ku jirta ama muxuu ahaa arrinta ayadaa danaynaysaana ma jirto annaga ayaa muxuu ahaa arrintaa baaritaankeedii ku jira
beesha beelaha kale dhulbaahante ee ku sugan laascanood odayaasheeda waxgaradkeeda xidhiidho intee lagayaad ka hesheen waxse gacana ma ka hesheen sidii ay marxuumka dhintay cidda dishay idina baari lahaayeen
maya beelaha kale ee magaalada degan ee dhulbaahante ilaa hadda arrintaa cid ugu tacsiyeynaysa ore waanu ka xunahay ninkaa geeridiisa maahaane cid arrintaas si gaar ahaan si gaar ahaaneed noogala soo xidhiidhay ma jirto lakin magaaladu waa magaalo weyn maynan ahayn inaad dadka kale la xidhiidhaan ama iy dadka dhulbahantaha kale sidii ay gacan ka siin lahaayeen tallaabadaas maynan habanaad qaadaan oo aadeen mardi wixii baaritaan dhinacii somaliland ay gacan idin siin waayeen dhinacan kale dhulbahantaha ama dadka deg deegaankaasi gacan inaad aad aad aad aad xidhiir la yeeltaan maynan taas ku habbooneyn
in adeer way ku haboon tahay laakiin annaga hadda hawlo badan baa loo baahan yahay inaanu hadii aladno tallaabooyin badan baa loo baana la rabaa inaanu qaadno markaa dee mar waxaan lama wada lama wada muxuu ahaa samayn karo ilaanu ninkii aasnay taanisba waxaanu y waxaanu helay gelinkii dambe ee shalay ilaa ilaa xalay marka hawlaha hadeer haduu ilaha waanu samayn doonaa arrinta iyada hadduu ilahay idmo ugu dambeyntii adoo soo koobaya dadka ku dhegeysanaya ku kusugan wadanka dibadiisa weliba beesha ka u ka dhintay marxuun cismaan maxaad usoo jeedinaysaa aada ugu baaqaysa dadka kudhegeysanaada soo koogaya
dadka soo dadkaas muxuu ahaa waxaan muxuu ahaa ugu baaqayaa in ayaga ayaga laftigooda arrintaa iyada ah in kasta oo ay jiraan meel fog in dadkaasi inay hawsha annaga ku jira inay naga warsugaan inay naga warsugaan go-aanka ugu dambeeya ama arrintaasi meesha ay ku dhamaatan annaga ayaa usoo gudbin doona hadduu ilaahay raalli ka noqdo iyaga ayuunba dabcan welalku hayaayo ku sugan wadan qurba ah tan iyo intii shil ku dhacayna aada uga naxsanaa en en marka tallaabada en en ugu dambeyntii maamulka somaliland ma waxaad leedahay rajaquus ayaan ka taganahay inay arrintaasi nagala shaqeeyaan oo gacana naga siiyaan dhinaca baaritaanka
waxaan umalaynaya arrintani haddeerta in door mudday dhacsan tahay ninkeena sarkaal iyaga ka tirsan buu ahaa markaa dee taasi mar hore ayay ka ka muuqan lahayd ayaga marka taa anagu hadda wax rajaa kama qabno maxamed aada iyo aad ayaad umahadsan tahay oo had aada iyo aad ayaad umahadsan tahay maxamed macalin faarax oo ahaa ama ah suxufi walaalkii alla ya raxme habeen hore lagu dilay magaalada laasanood ee xarunta gobolka soo lagu warramayay cayaagulan maxamed aad baa umahadsan tahay wareysigan khaaska amasiisay
idinkaan badan walaale assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wamahadsantihin